mas-uuliyiinta magaalada garbaxareyna waxa ay beeniyeen in saaka garoonka diyaaradaha ay magaaladaasi ay la wareegeen ciidamo si uusan halkaasi uga soo degin guddi uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo loo xilsaaray qiimeynta xaaladda garbaharey si doorasho loogu qabto halkaasi warbixintan waxaa soo diray waryaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad ciidamada la sheegay in saaka la geeyey garoonka diyaaradaha ee degmada garbaharey ee gobolka gado ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida la sheegay ay degmadaasi la doonayay in ay maanta ka degaan guddigii ra-iisul wasaare roble u xilsaaray qiimeynta deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee degmada garbaharey inkastoo mas-uuliyiinta maamulka degmada garbaharey ay beeniyeen wararkaasi haddana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in garbaharey saaka la geeyo garoonkeeda ciidamo dheeraada iyadoo guddiga la diidan yahay sida uu sheegay maxamed cabdi kaliil wasiiru dowlaha wasaaradda amniga jubbaland oo shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada kismaayo ku eedeeyey maamulka degmada garbaharey in aysan ogoleen in degmadaasi ay ka dhacdo doorashada kuraasta lix iyo tobanka kursi ee taalla degmadaasi aroortii markay ahayd ciidamadii muxuu ahaa dowladda oo halkaa joogay oo sida khaldan loo isticmaalay ayaa waxay qabsadeen garoonka waxaa la dhex dhigay baabuurtii muxuu ahaa tiknikada ahayd oo cadowga loogu talagalay in lagu xureeyo ama loogu difaaco muxuu ahaa shacbiga gobolka iyo cadowga dowladda intaba lagu difaaca baa garoonka la dhex dhigay ayada oo la leeyahay waxaan ka celinaynaa oo imaanaya guddigii ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka oo broblemka ka jira deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka jubbaland halkaana booqasho noogu yimid oo ku wajahnaa garbaari ma imaan karaan ayadoo la leeyahay ayaa waxaa la adeegsaday ciidamadii xoogga sida aada muxuu ahaa arki doontaan tignikadii baa waxay dhex taallaa oo la dhex dhigay marka arrintaas ayaa ka dhacday waa wax ceeb ku ah dowladnimada soomaaliya inkastoo wasiiru dowlaha wasaaradda amniga jubbaland maxamed cabdi kaliil uu eedeen u jeediyey maamulka degmadaasi ayaa misna arrimahaasi waxaa si adag uga hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada garbaharey aadan siraad maxamuud oo sheegay in marnaba degmada garbaharey garoonkeeda aanu la geenin ciidamo amni ah islamar ahaantaana xaaladda guud ee degmadu ay tahay mid degan isagoona sheegay in marnaba aysan jirin dhaqdhaqaaq ka jira dhinaca garoonka diyaaradaha ee degmada garbaharey balse ay jiraan in ay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in guddigaasi ay gaaraan degmadaasi walaalow garbaarey maanta waxba kama dhicnin waxa yaraatee markii laga reebo xanaanbax ee bulshada qaybeeda kala gedisan ay ku dalbanayeen xaquuqdooda ee dhanka doorashada ah ee garbaarey ku aadan marka wax kale oo culays ah ama dhib oo ka dhacay midna ma jira warar baa sheegaya in ciidamada dowladda iyo maamulku ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee garbaharey oo ay u diidan yihiin in ay yimaadaan guddigii qiimeynta deegaan doorashada labaad ee garbaharey taa maxaa ka jira walaalow wararkaasi wax saliga ka hadle midna maahan garoonka degmada garbaharey garbaharey kama baxsano muxuu ahay amnigiisana awalba ciidamada gacanta ku hayay haddana siday hore gacanta ugu hayeen bay ugu hayaan dee annaga ka maamul lahaanna waaba garoonkanagi aan isticmaalaynay oo aan mas-uulka ka ehelnay marka cid hadda laga qabsaday ama laga qabsanayo midna ma jirto marka sidii sidan u shaqaynayaayo inawaha yaraatee wax mashaakil oo ka jira ma jiraan waa tahay waxaa jirtay shalay inaad shir jiraa'id qabateen oo aad kasoo horjeesteen guddigii qiimeynta in ay tagaan garbaharey maxaad ku diidantihiin guddigaas in garbaharey ay tagaan walaalow aada umahadsanto waa su-aal muhiim ah annagu markii la yidhaahda garbaharey waxaa weeye waxaan ka mid aheynay silkadii doorasho oo muddada dheer soo jiisamayey oo isheshigay oo maxaan ku rahdaay kasoo bilowday dhulsamareeb one dhulsamareeb two dhulsamareeb three ilaa muxuu ahaay heshiiskii asaaska ahaa ee saldhiga ahaa oo la oran jiray satiin september ku yimid ayaan qayb ka aheynay annagoo heshiiskaas wixii annaga naga quseeyey dhammaan wax sharuudhah kuma aanan xirin waxaa dhacday marka inna la yidhaahdo wakti aan marayno kow iyo tobanka deegaan doorasho markii laga reeba garbaarey ay gebageba yihiin imaan dhayt iyo jadwalkii loo sameeyena uu dhammaaday inna la yidhaahdo waxaa lasoo dirayaa guddi guddigaas oo dhammaan heshiisyadaas doorasho aanan qayb ka ahayn waxay nagu noqotay arrin aan la aqbali karin aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo